فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a saraakiisha sirdoonka ee maraykanka oo sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii korortay islamarkaana ay qorsheynayaan inay fuliyaan weerar loo adeegsado diyaarado kuwaasi oo beegsanaya dadka maraykanka waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka iyo toddoba askari oo lagu dilay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda madbacad casri ah oo laga furay deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose maamulaha madbacadda iyo odayaal dhaqan ayaan codod idiinkaga haya dhuux intuu socdo khudbadiisa caawa waxaa ka mid ah dowlad diini ah oo haweenkaa ceelcadde lagu soo gebagabeeyey gudaha degmadaasi maxay ka faa'iideen iyaga ayaa ka hadlaya codadkoodana waan idiin soo gudbin doonnaa waa mar kaliya dhuuxa لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waxagaag asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ayaan mar kale idiin leenahay aan gudagalno barnaamijka dhuuxa xarakada shabaab mujaahidiin maanta waxa ay dilal qorshaysan ka fuliyeen muqdisho iyo duleedkeeda haddaan ku hormarno duleedka magaalada muqdisho waxaa lagu dilay taliyihii ciidamada booliiska ee degmada afgooye cabdulqaadir cismaan nuunow cabdulqaadir iyo askar la socotay ayaa qarax xoogan lagula eegtay agaarka lafoo leh halkaasna waxaa ku naf waayey taliyaha ciidanka booliiska afgooye iyo shan ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxa ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen magaalada muqdisho laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu dilay suuqa bakaaraha si gaar ah qaybta khudaarta sidoo kale asad cabdulaahi oo ka mid ahaa ciidamada gorgor ee turkiga uu tababaray ayaa isna lagu dilay magaalada muqdisho si gaar ah degmada dharkenley لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag waxaan ugu soo maqan qodobo dhowr ah waxaana ka mid ah madbacad casri ah oo laga furay kunya barow iyo qodobo kale laakiin iminka saraakiisha sirdoonka ee maraykanka waxa ay sheegeen in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii korortay islamarkaana ay qorshaynayaan inay fuliyaan weeraro loo adeegsado diyaarado kuwaasi oo beegsanaya dadka maraykanka waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin uu daabacay wargeyska new york times oo arrimahaasi looga hadlay waryaheena salmaan axmed ayaana soo jeedinaya warbixintan oo ciwaan looga dhigay faraaca alqaacida ee soomaaliya wuxuu halis gelinayaa nolosha ameerikaanka ee jooga bariga afrika iyo maraykanka ayaa new york times waxay kaga hadlaysaa awoodda xarakad al-shabaab almujaahidiin ee ka dagaalanta bariga afrika wargeyska oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee maraykanka laamaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo c i eda maraykanka ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqotay awood caalami ah oo halis gelinaysa nolosha dadka ameerikaanka ah saraakiisha la hadlay wargeyska new york times waxay leeyihiin faraca alqaacida ee soomaaliya oo ah xarakada al-shabaab waa ururka ugu weyn ee argagixisada caalamiga ah waana midka ugu firfircoon marka laga hadlayo fulinta howlgallada waxayna al-shabaab horay u soo saareen handadaad ku socota dadka ameerikaanka ah ee jooga bariga afrika iyo xitaa gudaha maraykanka sida ay ku doodayaan saraakiisha la hadlay wargeyska waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballaarisay awooddeeda iyadoo doonaysa in dagaalka ay ka fogayso soomaaliya maraykankana ku beegsato meel weliba ay ku aragto mas-uuliyiinta c i eda maraykanka waxay intaa ku dareen in xarakad al-shabaab almujaahidiin ay qorshaynayso fulinta weeraro loo adeegsado diyaaradaha la afduubto kuwaasoo la mid a weeraradii kow iyo tobanka sebtembar ee afka ciidda loogu daray maraykanka laguna tusay waxay tahay awooddiisa marka loo yimaado gudaha soomaaliya wuxuu wargeyska new york times sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis gelinayso diyaaradaha helikobterka iyo kuwa kale ee isticmaalaya hawada soomaaliya taas oo keeni karta bay yidhaahdeen dhimashada dad badan oo maraykan ah warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaaday silsilada weerarada qudus lama yahuudiyeynayo ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee belidoogle iyo mandhabey kuwaas oo ay ku leedeen in ka badan boqol askari oo maraykan iyo kenyaati isugu jira weerarkii kenya wuxuu yimid laba bilood kadib markii xarakada al-shabaab ay baahisay muuqaal soconaya konton iyo laba daqiiqo oo lagu soo bandhigay amiirka xarakada abi cubayde axmed cumar oo ku baaqaya in maraykanka lagu weeraro meel weliba oo lagu arko isagoo odhanaya shacabka maraykanka waa hadaf sharci ah oo la beegsan karo waxaana fariinta abu cubayde ay dib inoo xusuusisay fariintii usaama bin laadin soo diray sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyolixdii taas oo uu ku cilaamiyey dagaal ka dhana maraykanka ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska new york times ee kasoo dalka maraykanka baariyaasha ka tirsan sirdoonka maraykanka ee c i eda ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis amni ku tahay nolosha saddex kun iyo shan boqol oo askari oo maraykan ah kuwaas oo degan saldhig ku yaala waddanka jabuuti sidoo kalena ay suuragal tahay inay weeraro ka fuliso marinbiyoodka baabulmandab oo ah marin istraatiiji oo ay maraan maraakiibta ugu badan ee isaga kala gudba caalamka warbixinta new york times waxay soo bandhigaysaa walaaca iyo cabsida ay la nool yihiin muwaadiniinta amerikaanka ah iyo safaaradaha maraykanka ee ku yaala bariga afrika waxaana bishii lasoo dhaafay safaaradda maraykanka ee kenya ay ka digtay weerar ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadi karto mid ka mid a hoteelada ugu caansan ee dalkaas kaas oo ay degan yihiin dalxiisayaal reer galbeed ah saraakiisha c i eda ee la hadlay wargeyska waxay sheegayaan in halista xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhankaa dowladda maraykanka ay ka imaan karto laba dhinac waa mid ee soomaalida ku nool dalka maraykanka oo ay dhici karto in qaarkood ay qaadaan weeraro khasaare dhaliya iyo dhanka kale oo ah in dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aqoonta u leh duulinta diyaaradaha ay usoo dusaan maraykanka islamarkaana fuliyaan weerar la mida kuwii kooiyo tobanka sebtembar oo loo adeegsaday diyaarado la afduubtay warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika stephen towson oo waraysi siiyey warbaahinta maraykanka uu si cad ugu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso awooddeeda al-shabaab waxay doonayaan inay ku weeraraan dadka maraykanka ah meel weliba oo ay ka helaan xitaa gudaha maraykanka ma garanayo inay leeyihiin awood ay hadda taas ku samayn karaan laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo si dhaqsa ayay u awoodi karaan in gudaha maraykanka ay waxyeelo ka geystaan halista amni ee ka imaanaysa al-shabaab waa mid aad u sarraysa bilihii lasoo dhaafay waana mid ka badan siddeed bilood ka hor xilligaas oo aan la wareegay hoggaanka africom ayuu yidhi towsan xilli uu maraykanku ka markhaati kacayo in awoodda xarakat al-shabaab almujaahidiin ay sii kordhayso waxna aanay soo kordhin duqaymaha daroonista ee ka dhacaya wilaayaadka islaamiga ayaa khubarada ka faallooda jamaacaadka jihaadiga waxay sheegayaan in al-shabaab ay ku guulaysatay dagaalka ka dhanka maraykanka iyo xulafadiisa maadaama uu maraykanka uga baqanayo inay ku soo weerarto gudaha maraykanka marka laga soo tago waddamada bariga afrika awoodda keliya uu maraykanku hadda u adeegsanayo dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa duqaymaha diyaaradaha daroonista waxaana muuqanaysa in dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay ka gaashaanteen arrinkaas oo ay la qabsadeen maraykankana uu si indhala'aana u beegsanayo oo keliya dadka shacabka ee isaga kala gudbaya deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa bayaan uu dhowaan soo saaray wuxuu baaq ugu diray guud ahaan muslimiinta ku nool soomaaliya iyo bariga afrika baaqaas oo ahaa inay fahmaan siyaasadda maraykanka ee dhigaysa inaan la kala soocin mujaahid iyo qof shacab ah maadaama dhammaantooda ay yihiin dad muslimiin ah marka laga hadlo muslimiinta ku nool soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika waxaa lama huraan ah inay dareemaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kuna qotonta soomaaliya ay ka ballaaran tahay dagaalka ka dhankaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa dagaal ka dhana islaamka iyo qof kasta oo muslim ah ha hubaysnaado ama ha gacan marnaado waxayna u arkaan inuu yahay hadaf sharci ah oo ay beegsan karaan saliibiyiinta sidaas darteed waxaan guud ahaan muslimiinta uguna seexaynaynaa aragtiday doonaan ha kala aaminsanaadaane inay isgarab taagaan walaalahooda muslimiinta ee wajahaya duulaan cadowtooyo oo ka dhana islaamka muslimiintuna waa inay u midoobaan in soomaaliya ay ka xoreeyaan gumaystaha maraykanka ayaa lagu yidhi bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakat al-shabaab almujaahidiin gabodfallada uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya waa kuwo dhirarsan laga soo bilaabo horaantii sagaashimaadkii ilaa iyo maanta wuxuuna maraykanku leeyahay taariikh madow oo ku aadan xasuuqadeeradii ka dhana dadka muslimiinta ee soomaaliyeed a-sheikh axmed cumar abu cubayda oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad uu horay u jeediyey ciwaankeeduna ahaa allah mooyey cid kale uma rukuucayno wuxuu kaga hadlay tacadiyaadka iyo gabodfallada dowladda maraykanka ee ku hayso ummadda soomaaliyeed dhibaatada uu ciidankiinnu ka geystay dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliyeed iyo gabodfallada uu dadkeenna kula kacay soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaa ah waxaan kelimad lagu soo koobi karin ciidankiinnu waa kan ay diyaaradihiisu gumaadka aan kala goca lahayn ku hayaan ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed kumanaan ayay muqdisho ku dileen bilowgii sagaashamaadkii xukuumaddiinna ayaa soo abaabushay duulaankii xabashidu dalkeenna ku qabsatay dabayaaqadii labada kun iyo lixdii diyaaradihiinnuna waxay xilligaa duqayn la beegsanayeen mujaahidiintii gobonnimo doonka ahaa ee ka hortegayey duulaanka xabashida dowladdiinnu waa tan garab iyo gaashaanba u ah taageero taakulayn iyo tababar joogto ahna la daba taagan maamulka riddada ee taagta daran ciidankiinnu waa kuwa burburiyey macaahidda ubadkeenna tacliimta lagu siiyo arday qur-aan akhrisanaysana ku laayey degmada saakow ciidankiinnu waa kuwa ka afduubtay carruurteenna dugsiyada iyo macaahidda waalidkoodii iyo deegaankoodiina ka fogeeyey waa kuwa xasuuqay dad aamin ku ah deegaankooda kuwaasoo isugu jira beeraley ganacsato nabadoonno culimmo arday waayeello dumar carruur iyo dad masaakiin ah oo aan waxba galabsan waa kuwa cisbitaalladii degmooyinka qaar ku yaallay burburiyey iyadoo ay ku jiraan bukaanno iyo dad adeeg caafimaad u soo doontay waa kuwa boobka iyo dhaca joogtadaha ku haya khayraadka dalkeenna daabusho macaadinteenna sahansada shidaalkeenna waa kuwa gumaysiga ku haya dhulkeenna iyo ummaddeenna xeryo militarina ka dhistay goobihii caamka ahaa ee bulshada lahayd sida eraboorka muqdisho iyo kan kismaayo waana kuwa maraakiibtooda ay xeebaheenna ku hareeraysan yihiin waa kuwa xabsiyada qarsoodiga ah ka hirgeliyey dalkeenna halkaasoo ay walaaliheen muslimiinta ah ku jirdilaan iyadoo aysan jirin cid kala xisaabtanta waa kuwa dhegaysta xogaha iyo cawraadka muslimiinta dalkana ka hirgeliya shabakado jawaasiisa oo u adeegta danaheedana u fulisa madaxdiinnu waa kuwa dhidibada u taagay xukuumad ridda ah ee meel marisa ajandaha siyaasadeed ee cadaawuhu degsaday hirgelisahanka gumaysi ee waddankiinnu horkacayo lana diriirta ku dhaqanka kitaabka allaah madaxdiinnu waa kuwa dhidibada u taagay dowlad kushaagga hamigeedu yahay raaligelinta gaalada fulinta qawaaniintooda kufriga ah iyo u hoggaansanka shuruucdooda marka loo kurgalo duqaymaha uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya waxaa muuqanaysa in si ulakaca u beegsanayo dadka soomaaliyeed ee maatida ah waxaana dhacdooyinkii u dambeeyey ee diyaaradaha maraykanku ku beegsadeen dad shacaba ka mid ah duqayn ka dhacday duleedka janaale shan iyo tobankii bishan rajab taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix ruux oo ay ku jiraan laba nin oo waayeello ah iyo wiil yar oo dugsi qur-aan ka dhiganayay deegaanka ceelasha biyaha magacyada dadka halkaasi lagu gumaaday oo gaaraya ilaa iyo lix qofood lambar kow axmed nuur aadan cusmaan soddon iyo saddex sana jir ah cabdiraxmaan cali waadhoor lixdan iyo siddeed jir ah cabdiweli aadan barre soddon jir ah sheekh maxamed sheekh cisaaq sheekh maxamed oo loo yaqaano macalin ooyaaye lixdan iyo shan sana jir ah macalin cabdulaahi cali maxamuud konton iyo lix jir ah cabdifataax farxaan maxamuud oo saddex iyo toban sana jir ah walaalkay axmed aadan cismaan oon ceelasha hal saac iskala quraacannay aa waxaan waayey socodkiis socodkiisii iyo noloshiisii saddex saaminimo waxaa la ii sheegay in diyaaradaha maraykanka ay duqeeyeen aniga uu magacaygu yahay cabdulaahi ciise maxamed kana socda dadkii sida xaqdarrada loogu laayay gobolka shabeellada hoose soonaha ugunji oo haddii alla kuriga diyaaradaha darooniska maraykanku ay ku laayeen dadkaas oo dowladdu iyo maraykankuba ay sheegeen inay ahaayeen dad shabaaba waxaan halkan u soo istaagay in aan ka hadlo inaan dadkaasi ahayn dad shabaaba inay ahaayeen dad shacab ah
waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegaya in maraykanku aanu kala jeclayn mujaahidiinta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maadaama ummaddu iyadu dhashay wiilashaas dagaalamaya ee mujaahidiinta ah sidaas darteedna ay dadku la gudboon tahay inay fadhiga ka kacaan maraykanka iyo xulafadiisana hal dhinac uga soo horjeestaan nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag waa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee wilaayada banaadir wuxuu ummadda soomaaliyeed ku waaninayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay la gudboon tahay inay ka qaybgalaan halganka bismillaah horta adeer gaaladaani ma kala jeclaa soomaali ama muslin ma kala jeclaa kelmadda ay leeyihiin maaragta annagu dagaalyahaniintaan beegsanaynaa waxba kama jiraan dadka shacabkaa ay rabaan inay maaragtay ku qaldaan ilaa muddo intay nimankaas dalka soo galaan dadka shacabka ah ay leynhayeen miday baabuur marsiyaan iyo miday madaafiic ku dilaan iyo miday toogtaan inta beeraley ay dileen shabeellada hoose iyo meelo lamida waa la ogsoon yahay marka shacabka laga rabaa inaysan maaragtay hadalkaas aysan rumaysan oo ma kuwa ay aragnimo qaataan inta gooroo shacab ay direen ama oo duqeeyeen oo beerahooda ku laayeen oo guryahooda ku laayeen nimankan mujaahidiinta la diriraysa iyo dadka shacabka ah oo beeralayda ah waa u sinan yihiin soomaali waa u soomaali muslimna waa mu- muslim buu u yahay marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ee beenta ha dhegaysanina ay gaaladu idaacadaha ka sii daynayso idinma kala jeclaa soomaali ma kala jeclaa muslimka ma kala jeclaa waxaa idinla gudboon oo aan maaragtay aad idinku bogaadinhayaa inaad maaragtay aad la dirirtaan mujaahidiinta garab siisaan oo fursaddu mar kasta ma taagna fursaddan aad ka faa'iidaysataan mujaahidiintu la dirirayso nimanku idinma kala jecla waana ogtiin indhihiinaad ku aragteen oo dhegihiinaad ku maqasheen in hadda mar kasta ee, warbaahintu leedahay intaasoo shacbaha lagu dilay intaasaa duqayn lagu dilay intaasaa baabuurta xataa la badbadsiiyaa muqdisho iyo meelaha ay joogaan oy kas ugu dilaan cidna aysan wax ka dhaban marka ummadda waxaan leedahay yaan laydin qaldin oo maaragtay laydin maran habaabin ee hubka qaata oo la dirida gaalada tan kale haddee gaaladu way soo duushay gaalo xarbiya weeye Ee, faradul cayn baabaan ummad yahay soomaaliyeed oo muslimiinta idin kor saaran Ee, dilkaa ka sokowga dalkii muslimka oo dalkiina ahaa oo dalkii soomaaliyeed ahaa ayay gaala duulaan ku timid marka de- far baaba idinku waajibay waajibka guta ma adduunyadan waa laga tegaya qofkii malagiisi galay ee, saacadiisa dhaafi mahayo imisa maaragtay cudur caadiya iskaga dhimato marka ummadda fadhiga ka kaxaan leedahay oo hubka qaad marka ummadda saasaan leenahay
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيده dowra diini ah oo lagu soo gabagabeeyey ceelcadde ayaa nagu soo maqan laakiin markan madbacad casri ah ayaa laga furay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose madbacaddan ayaa daabacaysa kutubta kala duwan waxaana ka faa'iidaysanaya dadka deegaanka maamul madbacad iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay xaflad kooban oo lagu qabtay gudaha madbacadda waxaana ugu horeyn waraystay maamulka oo ka sheekeynaya waxa ku kalifay madbacaddaasi inay furaan iyo waxa ay dadku u qabanayaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مقعي waxaa la yidhaahdaa eh, cabdikariin maxamed cabdulaahi en, kolley waa maamulihii en, daaru dalaa'ic madbacadda cusub ee laga furay deegaanka kunyabarow oo la yidhaahdo daaru dalaa'ic En, daaru dalaa'ic waxay keentay en, qalab aad u fara badan oo loogu talagalay dadkii eh, wilaayaadka jooga u baahnaa in wax loo sameeyo sida kutubta noocyadeeda kala duwan sida bugaagta xafladaha waxaasoo dhan macnaa sida dadka ay uga maarmaan darteedan waxaan u keennay madbacad weyn oo ku filan ee wilaayaadka oo dhan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa biidni illahi alkariim een, dadka ku nool wilaayaadka inay kaga maarmaan wax allaal waxa ay u doonan jireen xamar waxaan ugu bishaaraynaynaa weli qiimihii ay xamar wax kaga doonan jireen insha allah inaan ku siin doono oo aan aad u soo dhoweyn doono sida eh, madaariista eh, machadyada een, keliya maahan deegaanka wenyibarow waxaan rabnaa in ilaa aan gaarno jubbooyinka oo kale meelo badan aad insha allah wilaayad ka mid ah in een, howshaas ay ka socoto biidnillahi alkariim oo dadka ay la socdaan oo ay ka soo doontaan nin walba meesha uu joogo meeshiisa loogu geynaa biidnillahi alkariim waxaan leenahay kusoo dhowaada daaru talaa'ic waxaana laga furay deegaanka kuunyo barow waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inaan sii weynayno oon sii bilaarino baahida keentay inaad furtaan xaruntaas maxay ahayd baahida jirta waxaa waaye een, de wilaayaadka waa taqaanaa dadka ku nool oo dhan waxay u doontaan wax allaale wixii ay u baahdaan kutubo muhiima aa shaamilo ku jirto nin walba kutubka uu u baahdo wuxuu u marayaa si saxriirah iyo dhibaato fara badan buu marayaa markaasaa xamar u dirsanayaa rafaad baabuurta raadinteedii iyo bustoojo ka dab wareegeedii markaan aragnay ummadii oo wada rafaaday oo kutubtii ku rafaaday aan waxaan isdhahnay niyo wilaayaadkiibaa u baahnay baahidaas ay jirto darteeda waxaan samaynay in aan dadkii ku qancino aan ka maaranno muqdisho waxaan ka doonanaynay oo koobi iyo oo wixii lamid ah oo kutub ahaa oo laga doonayay saa darteedaa nagu kaliftay ummaddii qalab casrina waa keenteen maasha allah waa kuu muuqda qalabka indhahagaaba kuu maclina waxaa kuu muuqda dee wax hadda- haddaan sheegi karina kuu muuqdo fiican.
indhahagaa kuu maclina halkii mar dhowr kutub waa daabaci kartaan soo ma labaatanka daqiiqa insha allah waxaan la rajeynaa labaatan daqiiqa ama labaatan iyo shan daqiiqa boqol kutub konton kutub in banaanka keentaa la rajeynaa insha allah qalabka uu muuqdo waa ujeedaa way soo saaraysaa biidni illahi alkariim waa hagaag Een, munaasabad odayaal kala duwan aan kasoo qayb galay oo halkan jooga furitaankeeda nabadoon cilmi ayaa ii muuqda oo ku hormaraya nabadoon maxaa kuu muuqda alxamdulilaah meeshaan maanta waxaan nala ku martiqaaday oon ku soo booqannay daaru dalaa'ic daar la yidhaahdo daartii daawashada ama dib ugu noqoshada mataqaanaa culunta Een, daartu maasha allah daar loo baahnay weeyaan annaguna waa u baahnayn waxaa noo muuqanaya waxyaabo badan oo aan u baahnayn insha allahu tacaala haddaan nahay muslimiinta maxaa ka mid ah waxaa ka mida kutub ayaa ka mida kala nuucnuuca oo qur-aan kariim axaadiis mataqaanaa fiqi siiro ayu nuuc ayaa noo muuqda insha allahu tacaala waana kutubtii insha allahu tacaala jiilka soo koraya iyo annagaba anfacayso Waa risaalada aad gacanta ku haysatay halkaana lagu daabacay ka waran gacanta aan ku- aan ku haayo halkaan lagu daabacay fadaa'il quraan baa la yidhaahdaa mataqaanaa fadliga qur-aanka ka hadlaya haa fadli qur-aanka alimaam axmed shucayb nisaa'i gartay.
ayaa mataqaanaa soo saaray nabadoon in madbacadda ka waran ma loo baahanay madbacadda si aan caadahayna loogu baahnay sababtoo wax waay magaaladan waa fiday waa magaalo weyn bay noqotay waagii hore xoogaa magaalo yar bay ahayd hadda muslimiinta iyo talaamiidda iyo mataqaanaa rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn yaa ku soo batay aad baa loogu baahay kutubtan kala nooca maraa waaxid waxaanan ku boorinayaa mataqaanaa maamulaha inuu soo badiyo kutubtan oo aan looga baahan muqdisho waxba insha allahu tacaala magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed faqi sheekhbaane horta awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale allihii annaga oo naga dhigay dad muslimiin ah allahaas ayaan u mahad celinaynaa horta een, daaru dalaaci ayaa la yidhaahdaa meeshan waa madbacad waxaynu ku taalaa gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaan weynaha kuuyi barow waana soo dhowaynaynaa liannahu fikradan wanaagsano oo macquulka ah raggii ka soo shaqeeyey ilaahay maaragtay ee miisaankooda aqar ha u saaraan leenahay maxaa yeelay een, ba- een, markay runta laga hadlo waxyaalo badan ayaa jirtay oo dadka culunta sharciga ay u baahan yihiin ay ka raadin jireen bakaaro marka ee, sidaas darteed waxaa dhici kartaa micnaha marmarka qaarkood inuu roob uu da'o meeshan caluun sharciya lagu bartaa ee, dadkii markaas wax baranayeen ayagana muhiim jiddan ah wixiina ay u baahan yihiin kitaabkii oo lahaaya marka xamar loo dhiibaa oo si loo soo daabaco oo loo soo badiyo loo soo daawaca marka horta dhibkaas ilaahay baa naga kaafiyey haddana alxamdulilaah ee, degmada haddana aan joogno deegaan weynaha kuwii baro oo degmada baraha hoos tagtana waxaa waaye madbacaddan wayna u baahneed wayna kaafinaysaa waxayna kaafinaysaa tobanka wilaayo macnaha xaqiiqatan markii laga hadlo maxaa yeelay dadka soomaalidu way ilbaxeen ilbaxnimadana maanta diinta allah subxaana wa tacaala horumarti waaye maxaa yeelay qawaa'ilada soomaaliyeed maanta macaciid bay ku tartamayaan macaciiddaas culuun sharci ayaa laga bixiyaa maclimiin baa bixiyo kutubadii meesha laga bixinayn halkan ayaa diyaar kaga ah sababto ee dadka hataa guryo ayay wada gataan waxayna leeyihiin kala wareeg wax la yidhaahdo markii horena maxaa waaye hal waraaqad ayaa shidi iyo saxriir loo mari jiray haddana hal waraaqa keenaysaa boqol waraaqa lagaaga dhigaa anaa hadda ka hor aan imid taasina waa soo dhowaynaynaa waa fikrad aad u wanaagsan marka insha allah dadka oo meesha maamulaha ka ahna waxa weeye dad dawecad leh waa kuleyta sida ay noogu muuqato makiinadahan waad ujeedaa makiina qaali ah waaye koleytaba dhaqaalaha ay geliyeen ilaahayna insha allah waa ugu fududayn doonaan wayna heli doonaan marka insha allah hasii labalaabaanan leeyahay hadda meesha waxaa igaaga muuqata macnaha buugooyin oo hataa sheekooyin eh, markaan sii galo juuxa ninka la yidhaahdo carweelo oo kale sida kutubka qur-aanka oo kale macnaha culuunta sharciga halkaana kuma soo koobi karo ayu nooc qofku wuxuu u baahdo inuu dalban karo daqiiqad labaatan iyo shan daqiiq kadib ama toban iyo shan daqiiq kadib inuu wixiisa uu heli karo sidaas ayay igu muuqataa dadkan waxaan u sheegaa macnaha meeshii meel dheer aa wax ka raadinaysay gundigaagaaba ilaahay kuu keenay taasina alxamdulilah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa uma macnaha waxaan ugu mahad celinaya ragga mujaahidiinta oo amnigaas istiqraarka oo sabab u noqday ayaan ugu mahad celinaya da ragga walaalaha ganacsiga iskalena ilaahay xoolahooda ha u bak- ha u barakeeyo marka insha allah ganacsigoodana ganacsigii cusmaan bin cafaan allah ha ugu dhigaan leenahay sabtow baa la yidhaahdaa soo dhow sabtow haye waxyaabo badan aa meeshaan iiga muuqda Een, waxaa ka mid ah daawacaadda buwaagta waxaa ka mid ah daawacaadda een, kitaabada waxaa ka mid ah daawacaadda ah, risiidka wax lagu kala gato waxaa ka mid ah daawacaadda een, xafladaha aroosyada iyo dugsiyada xiritaankooda iyo furitaankooda aa ii muuqda ogol waxaan arki jirnay ilmaha in kitaabada aysan gedi karin ama cunuga uu ka dhimo ama een, uu ka- uu ka jeexjeexmo in meeshaan laga heli karo oo mudda shan daqiiqa toban daqiiqa cunuga kitaabkiisa oo nadiifa ku heli karo meelaha walaayaadka waxaa la dhihi jiray shabaab wax unbay baabi'iyaan waxba ma dhisaan maanta waxaad arkaysaa waxyaabo badan xataa dubay hataa waxaa ka raadinaysa inaad maanta kuunya iyo meelaha walaayaadka laga heli karo marka majaalkan waa loo baahnaa sooma majaalka aad iyo aada looga baahnaa weliba waxay qayb weyn ka qaadaneys- ay ka qaadanaysaa macaahidda oo qabaa'ilada waxay qayb ka qaadanaysaa dugsiyada sare sida oo hoose dugsiyada dhexe qayb weynay ka qaadanaysaa sida waxbarashada ardayda bismilah walaal agmadhagaa la yidhahdaa ka waran adigana maxaa ku dar lahayd halkan oo kaaga muuqda wallaahi walaalow kulli leh daaru dalaa ilaahay ha barakay baa leenahay nuura xibalka baydal maftuuxa baa leenahay awalan gacan furuna kusoo dhaweynaa horumarka diimeed midka maadiga iyo midka juqraafiyeed oo dan dalka iyo danta oo maaragt diintu horumar u ah oo maaragt oo shacbiga walaayaad ku nool aada u anfacahay haada ilaahay baan ha maxaad celahaynaa nashkuru haada nicmaa baa leen walaalow waxaa waaye qalab badana noo hormuuqda oo maaragta oo dadka inay ka faa'iidaystaan dhagahooda maaragta ee kor u qaadaan ee baraarugaan waxaa leeyahay qofkii hurdaayan inuu soo kaco qofkii jiif inuu soo tooso daaru dalaa inay imaadaan daawadaan nimcada taalla ee kutubta raqiiska ah iyo mara ayu shay-un jamiic alculuum baa leeyahay nimcada meesha taala ee khayrka iyo mara inay ka faa'iidaystaan dadka waxaa waaye aa- dadka waxa lagu horumarana waa ashaadiin iyo maaragta iyo juqraafi iyo dadka inay wax un bartaan naba dalba dalkii ka dulleysan oo ka horumarayar haddaad aragto waxbarasho la-aan waaye dadka waxa ku dullowaan waa jahl waaye jahliga inay ka baxaan nuraxweyka bayda maftuuxa daawa dalaa ha soo xaadiraan tan waa maaragta ee, waxa la- aran laga hurdo ilaahay tabaaraka watacaala nimankan walaalaha waafajiye waaye oo nin dadkan ganacsigooda allah barakay baa leena sababto ah maaragta ee, dadka xaqiiqatan aad bay u farxeen dadka ninkii ogeynna ha ogaado inaan ilaahay tabaaraka watacaala nim- naga maqnaa soo ziyaad inaad tahay inaa wixii muqdisho maanta u doon lahayd inaad fadhagaada ilaahay kugu sahlo ayuu shay aa u baahato iyadoo qaymiyar ee tah oo ka qaymiyarta waa laga yaabo sababto ah meesha adoo waa- gurigaada ka soo bee kitaabka waa qaadaya roobaa marka baaburaa jidka gooya dhexdoo ku jabay midna ma ah marka xaqiiqatan waxaa waaye marka waa wax un adoo hortaada yaalla waaye marka dadka inay ka faa'idaystaan oo maaragta un dadka maaragta isku sheegaan oo nimcadan bal dhahalkii oo khayrkii iyo dee diintii iyo barashadeed iyo madbacdii iyo daabacaddii dukumeentidii ayuu sheegayn haddii hal dukumeent lahayd toban haba ka dhigo iyo kaa lumana inta baa la hesha allah cali xuseen xasan ibrahim soo dhow cali adigana maxaa ku daraysaa een horta bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabi alcaalamiin walcaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin horta ilaahay baa mahad iskale ilaahay mahadooyinkii bi aliimaan walislaam walamaan waay hadda maanta tiyaaga dhaca jirna maanta ma ergay deegaanka kuunyo barow ma iinka muuqata ini magdabad oo la erago magaasha daarud dalaac maqdabadaas ayaa dhawaayaana maanta boqolkiiba boqol iyad iyad aan dhawaayaan maqdabad iyadna iga anfacday waaye aan hadda maslahaynaba kutubo oonay too marna daawacad antala keelay maslahaynaba muqdisho lindarada walahay labaatan beriyah koo maqnaade amtun beriyah koo maqnaadeen niyow miya haa kutaabkii hakiingaade laakiin hakatabi inilaka eraaw walaaqasaa jirta baawreytin iska badanta maanta ma eragay ini maanaha guriga ilaah ka bahayo maqdabada lay kooyo niyow kutaabka asaasudiinga fade yaalka anfade yaalkaytumun kutaaban qaadada asaasudiinga oo macnaha lacag ona inta hal doolar ama hal doolar ay bar oo ka bahase yaa maanta la kulmay deegaankuunya barow kula kulmay marka maqdabadaas may ha ka dhowaayay ini boqolkii boqol shuqulkiyo hayan ini lama jibaaraan jidfayle haytan hadda kutubadan kutubadii liimbaahanay waay sida macnaha en- en kutubada asaasudiinga liimbaahanyi sida macnaha kutaaba alkabaa'ira liimbaahanyi sida macnaha xadiisyaal kala duwan liimbaahanyi waa cilmi yaryar ayan ini dugsugun hadhakadan hiraabti lexsaa oo kalena ina kutubada asiyar oonita sharuunta ah ina leegan abtuga haddii muqdisho darada ertamay kale kan baawreeyda aniga wax hilmaamay kale toban ku taaban qaad ertamay kale shan ku taab man shan shan dollar waaye hal dollar na kin qaad waa kale maanta walaa sama jiraan maanta ma argay kuunyo barow unaani ka dhawaaye magdabadan cusub oo daarul en dalaaci la raw maanta ma inka ma hadiyay boqolkii boqol ma hasantiin laasin may kala siin kale dadaaramay qalabkan asligan aysan hadda la kooyiteen inaysan nadiif eh oon maca- ma- macaydooyinkii tuulido ilaa yonayto gobolka iyo maalna degmadooyinshe iyo maal hadda jubbooyinka inaysan diirsadaan saasasin kala dardaarame shaqadaysan haytan lama jibaara shaqadan eedan inga anfaadi war sida aad kaarta fadaa dalkin ara walkiin gore walkiin dhamaaya war sida ilaahay marshii diraniyo een salaada marna si kacan saaso fadaa deerta walkiin gore qaadaas idaji sidaas gabirtaa yirista baraas ama xaaska baraas war taasaanka maxadi qodhaan mayl waa la diray ilmiga naftisha iliin baha jiri ilaa baardheer iliinka baha jiri maanta guriga hortida la keenshaani hadda may singara lahaye maktabadan oo hadda maanta aan kuunya barow lka furi waa maktabad horumar deerni waayo intaas may ka haysana amnigaa ka haysana بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo garnay dowro diini ah ayaa lagu soo gabagabeeyey ceelcaddo oo ka tirsan gobolka gedo gabagabada dowrada waxaa ka qayb galay weliga wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo odayaal dhaqan ugu horreyn aan idiin soo gudbiyo haweenka dowrada ka faa'iidaystay oo halkaa bandhig ku soo bandhigay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي باكم ماتسن الحمد لله إلهي باكم ماتسن waxaan meeshaan kusoo baranay duruus macnaha kala nooc ah oo macnaha kitaab afar qaybood ah oo alcaqiida fiqi siiro aadaab lakhlaaq alxamdu lilah ilaahay baan ku mahadsan xadiis oo macnaha een siddeetan iyo kow ah siddeetan iyo kow xadiis ah ilaahay baan ku mahadsan intii soo maamushay iyo intii kasoo shaqaysay iyo intii kasoo qayb gashay jazaaka allahu khayran السلام عليكم يا أختي العزيز أريد أن أسألك سؤالا في المادة العقيدة بحسب ما درست وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلي ما شئت ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم شروط لا إله إلا الله سبعة وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة كم نواقض الإسلام
عشرة
اذكر واحدة منها الشرك في عبادة الله ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد
ما فائدة التوحيد
فائدته هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد والهداية في الدنيا والتكفير الذنوب ما هي العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي العزيزة أريد أن أسألك سؤالي في, في مادة الفقه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلني ما شئت ما هي الطهارة هي رفع الحدث وإزالة القبض ما هي وسائل الطهارة وسائل الطهارة أربعة وهي الماء والتراب والحجر والدم كيف تطهر النجاسات بإزالتها وقصلها بالماء ما هي الصلاة الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومس- ومختتمة بالتسليم اذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن ما درست محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم وقريش من العرب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أخرجه المسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وعن جبير بن معظم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاضع يعني قاضع الرحم متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقضيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى روى أخرجه البخاري
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة waxaa lagu yidhi allah karana qaalu in qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi wuxuu xaqu lmuslim qofka muslimka xaq uu ku yidhi cala muslim qofka kale muslim sittatun waa lix idaa laqiitahu haddaad la kulanto fasallim calayhi salaam waidaa dacaaka hadduu kuu yeera faajibhu ajiib waida istansaxaka hadduu kuu nasteexayeen fansax u nasteexee waidaa cadasa hadduu hindhisado faxamid allah ilaahi ku xamdiyeen fashamidhu u ducee waidaa marida hadduu xanuunsado facudhu soo booqo waidaa maata hadduu dhintana fadbaxu raac janaasadiisa rawaahu muslim waan abi hureyra radiallahu canhu abu hureyre waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi salala alay sl rasuulka ilaahi wuxuu yidhi unduruu fiirin ilaa man ruux huwa asaga asfala minku inka hooseeyo walaa tanduruu ha fiirin ilaa man ruux huwa asaga fooqaku inka koreeyo ruux iyada ayaa ajdaru u cadaaladnimo badan an laa tasdiruu inaan xaqrin nicmatallahi ilaahay naxwid nimcadiisa calaykum dushiina ahaatay muttafaqun caleyh
يقول راج رحمة الغفور دوم سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النتم للمريد في نون والتنوين والمتود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد للجمال أرجو به أن ينفع طلابا والأجر والقبول والثواب لنون إن تسكن ولتويني أربع أحكامي فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إذ قاموا بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدقى ما فيه بقنة بيرمع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تذقمك الدنيا ثم سوان تلا والثاني إذ قاموا بغير غنى في العم ور ثم كررنه kuwaasi waxay ahaayeen haweenka ceelcadde oo ka sheekeynaya dowladda wixii ay ku barteen iminkana waxaa idinku soo maqan odayaal ka tirsan dhaqanka degmada ceelcadde oo ka qayb galay gebagabadii dowladda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أنه وردير حد مقاله يو هذه قرآن لآخرين لها والدين كد الأخريي هذه علم الليدين شيقي لهانا والدين شيقي أدنكنا وحي الليد مريبا صوبا دكتين hal un arrina keliya ayaan ka hadlayaa dadku hadday islaam yihiin waxaa loo baahan yahay wixii wanaagsan oo loo sheega inay qaataan wixii xun oo laga reebayna inay ka haraan hal un yar baan gabdhaha leeyahay waxaad isugu jirtaa laba qaybood qayb la barahayay oo waxbaranaysay oo wixii sharciga islaamka uu banneeyey uu waajibiyey la barahayay oo macallimiin leh iyo qayb ka soo qayb gashay oo haddeer meesha fadhida dhammaan intiinnana waad wada faa'iidaysateen waana la sii kala faa'iido badan yahay waxaan idinkula talinhayaa ha noqonnina ka soo qaybgalayaa leh kuwa la barahayoo looga qaybgalay noqda dhammaantiin intaasaan idin leeyahay waana idinku ducaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii laydin baray ood barateen inaan ilaahay idinka khasaarinina ilaahay idinku dejiyo qalbigiinna alla ku xaadiriyoo geliyo kuwii ku aadna ku degtaan intaas adinkaan idin leeyahay inta kale walaayada gobolkiiyo degmada waa mahadsan yihiin marti sharaftuna waa mahadsan tahay walaayada gobolkiiyo degmada waxaan ka codsanaynaa insha allahu ilaahay idamkiisa aniga meeshaan waxaan ka soo maray qof bina'aadan wuxuu ka soo maray oo caawan nool waa yaryahay waa yaryahay meeshaan waad garanaysaan meeshaan maantana sidaanay noqota qalbigayga isma lahayn dowrooyin baa lagu qaban hayaa diin baa lagu fidin hayaa heerkaanay gaadhaysaa anigoo daadaan jooga kuma taamayn laakiin ilaahay mahaddi ilaahay ilaahay fadligiisaan ku helnay ilaahay fadligiisaan ku helnay suuratul casri kolkii laga hadlayaa samirkaad maqlayseen meeshaan samirkaan u samirray waxaad ku ogaanaysaan aniga adeerkay aabbahay la dhashay baa meeshaan oon ugu baktiya oo ku duugan waa ku duugan yaha oonbu u baktiya maantana intaad aragtay baa biyo tar weeye hadda biyo tar baa lagu tilmaamaa intaas waxaa lagu gaaray waa samir intaas samir baa lagu gaara war diinta ku samra gabdha iyo ragow diinta ku samra walaayada gobol iyo degmaba waxaan ka codsanayaa inay noo siyaadiyaan gabdhaha iyo raggaba intaba in naloo siyaadiyo intaasaan ka codsanayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا waxaan allah subxaanahu wa tacaala ku mahadinaynaa nimcooyinka ballaaran oo kala duwan oosna siiyey ee ugu horrayso nicmatuliimaan walislaam ama nicmatulislaam waaliimaan nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala lama soo koobi karo aad ayay u fara badan yihiin caafimaadka ka mid eh matarka iyo barwaaqada ka mid eh amniga iyo istiqraarka ayaa ka mid eh fahmuddiin ayaa ka mid eh iyo barashada cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ma soo koobi karno allah subxaanahu wa tacaala asaga ayaan ku mahadinaynaa bacda xamdilaahi tacaala waxaan mar kale u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga eh ee gobolka gedo gobolka gobol iyo wilaayada gobolka iyo midda degmadawo iyo makaatibteeda kala duwan oo diyaariyey shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala noolaynteeda iyo ubadka muslimiinta barista la baraya diinka alla subxaanahu wa tacaala gabdhaha muslimaadka eh ama hablaha muslimaadka eh diyaarinta lagu diyaariyey diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka qayb qaataan intaa kadib runtii farxad aad u badan ayaan dareemaynaa waana ku faraxsannahay kasoo qaybgalka aan ka soo qaybgalnay xafladan diiniga eh oo hablaha muslimaadka eh ay ku soo bandhigayaan duruustii ay barteen muddadii bishii ahayd ay ku soo bandhigayaan waan ku faraxsannahay aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala waxaan arkaynay gabdhaha sida ay casharada usoo diyaariyeen tawxiid hadday ahaan lahayd way nagu dul akhriyeen ayagana way fahmeen insha allahu tacaala wuxuu ilaahay ka fahamsiiyey fiqigii islaamka sidoo kale way akhriyeen siiradii nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi hadday abtir ahayd iyo ubadkiisi iyo xaasaskiisi intaba waxbay ka sheegeen axaadiidtii nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ay ku qaateen duruusta oo siddeetan iyo labada xadiid ahaa axaadiidtii ugu horreysay oo dhowrka ahaa bay noo akhriyeen wayna noo fasireen taas waxay ku tusinaysaa sida ay u fahmeen una xifdiyeen jazaahum allahu khayr baan leenahay waxaan mar kale u dardaarmaynaa gabdhaha muslimaadka eh ilaahay baa idin barakeeyey idin fahamsiiyey diinkiisii nasiibkaas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyey tawxiidka inaad isku dul akhrisaan dahaarada iyo fiqiga iyo salaada inaad isku dul akhrisaan siiradii nebiga sala allahu calayhi wasallam inaad isku dul akhrisaan axaadiidtii nebiga sala allahu calayhi wasallam inaad xifdisaan culuum alqur'aan inaad xifdisaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin waafajiyey nasiibna waad u hesheen muddo nus qarni ka hor eh ama dhowr iyo labaatan sano ka hor eh fahamkaa ma iidan haysanin diinkana saan uma iidan baran jirin walaalayaal ilaahay baa idin waafajiyey maanta nasiibkaana waxaad ku hesheen wakhtigaa isbedelay in aydan dayicin oo aad sii laban laabtaan baa idiin dardaarmaynaa qoyska muslimka eh ama usrada muslimka eh hooyada ayaa ugu muhiimsan hooyo diin taqaana ubadkeedu wuu tarbiyoobayaa wuuna dhismayaa wixii ilaahay uusan baadiyaynin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ubadka muslimka eh ood hooyooyinka u tihiin ama walaalihiin eh dayasho fiican inaad u noqon doontaan oy dhammaan sida idinka aad u wanaagsan tihiin ood u hagaagteen ay u hagaagi doonaan ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa runtii sida muuqata hadda wilaayada aan joogno ama gaar ahaan degmada ceelcadde oo hadda aan joogno gabdhaha iyo ragga runtii gabdhaha ayaa fiican diinka ilaahay ayagaa hadda barto madaarista waxa soo xaadiro oo buuxiyo waa ayaga maraakiista sidoo kale ayaga ayaa buuxiyo ragga aad baad uga fiican tihiin waadna ka qalbi jilicsantihiin insha allahu tacaala dhammaan markaa in la idinku daydo ayaan rajaynaynaa aqoontiina sii laban laaba wilaayada islaamiga eh ee gobolka allaha barakeeye waxaan ka codsanaynaa dhammaan hadda meesha aan joogno oo maanta xaflad ay ka dhacayso waa degmada ceelcadde deegaamada iyo tuulooyinka hoos imaada wilaayada insha allahu tacaala dowraadka in la gaarsiiyo axkaamta diiniga ahoo la baray gabdhahan in la gaarsiiyo ayaan iyagana ka codsanaynaa insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gebagabayn lahaa wajazaakum allahu khayr والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuux caw waa naga intaa dhammaanteenaba fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي